ayaa gurigayga ku yaalo magaalada baydhabo ayaa waxaa weerar gardaro ah ku soo qaaday ciidan uu soo diray madaxweynaha xilka ka dhammaaday isagoo gacan ka helaya ciidanka militariga ama saraakiisha militariga oo ka tirsan iyo kuwa nabad sugidda iyo kuwa booliska federaalka ah saraakiishaasoo qaar ka mid ah hore u sheegeen inay gurigayga ay weerari doonaan ay kabahooda ku aasi doonaan way sheegeen marka wixii ay sheegeen ayay maanta fuliyeen madaxweynaha xilkiis uu dhammaaday afar sano ayuu shacabka koonfur galbeed wuxuu ku hayey caagajuglayn xarig iyo tahdiid